Gobolka ayaa ogolaaday shaqaaleynta laba wardiye oo cusub oo ku jira mid ka mid ah xabsiga gobolka Anamoso. Bishii Maarso, laba ka mid ah shaqaalihii halkaa ku sugnaa ayaa la sheegay in ay dileen laba maxbuus oo isticmaalay aaladaha xabsiga laga soo saaray hub ahaan. Sarkaalka soo socda ee Anamosoma, Christopher Karebega, wuxuu markii u dambeeyay u shaqeysay waaxda asluubta ee South Dakota, wuxuuna ka mid ah kooxdii dib uga xarunta dilka kadib. Nicholas Lamb wuxuu u adeegi doonaa sida ilaaliyaha Fort Dodge iyo xarumaha saxitaanka waqooyiga dhexe. Wuxuu in ka badan labaatan sano ku qaatay hawshaas isagoo ka shaqeynayay xabsiyada New Mexico iyo Illinois. Cabashooyinka shaqo la'aanta cusub ee Iowa ayaa hoos ugu dhacday saddex kun sideed boqol konton iyo sagaal usbuucii dambe labatan iyo sagashii May. Taasi waa laba ka yar tii usbuucii hore ee shaqsiyaadka saddex kun sideed boqol lixdan iyo hal. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay tirakoobka waaxda shaqaalaha Mareykanka ee la sii daayay shalay, guud ahaan shaqo la'aanta ayaa mar kale soo kordhaysay. DOL waxay soo warisay shaqo la'aanta Iowa hadda tagaan labatan iyo lix kun todobaatan boqol sodon iyo todobo. Sheegasha in ka badan kun afar boqol sheegahooyinka tirooyinka usbuucii hore. Loo-shaqeeyayaashu waxay ka caawidaan in deeq bixiyayaasha shaqo la'aanta ee gobolka iyada federaalka ay siisay qaar ka mid ah shaqaalaha shaqada laga joojiyo dakhli ka badan kan ay ka helaan federaalka iyo gobolka marka loo eego sida caadiga ah ay shaqadeeda ku qabtaan, taasoo adeegsatay in dadkaas dib loogu celiyo shaqadooda. Hanti dhawraha gobolka Rob Stein ayaa qabtay howlka magaalada Sioux City maanta labadii duhurnimo. Mid City Park ah, Stein wuxuu qorsheeyay inuu kala hadlo shaqaalaha xafiiska hanti dhawrka. Stein waa Dimuqraad aad uga firfircoon baraha bulshada, waxaana la doortay sanadkii labada kun iyo sideed. Laakiin Stein ma uusan go'aansan inuu tartamo dib u doorasho ama inuu radsado magacaabista Dimuqraad ee guddoomiyaha sanadkii labada kun iyo labaad. Ciidu waxay ka laaban doontaa waqooyi galbeed Iowa usbuucii soo socda si ay uga furauto guriyaal Dairy Perry Creek Dairy, waqooyi galbeed ee Maryland. Saacadu markay tahay todoba toban iyo shan kadib Arbacadii, Lieutenant Governor Adam Gregg wuxuu soo saari doonaa ku dhawaaqidii caanaha oo uu saxeexay guddoomiyaha Kim Reynolds.